dadka badmaaxiinta ee ka kaluumaysta xeebaha gobolka jubbada hoose ayaa gunta hoose ee badda ka soo saara noocyo kala duwan oo kalluun ah kuwaas oo qaarkood loo dhoofiyo dalka dibaddiisa nooca kalluunka loo yaqaano naasoolaha oo laga helo xeebaha gobolka jubbada hoose ayna dadka quusayaasha ka soo qabtaan gunta hoose ee badda inta badanna aan laga isticmaalin dalka ayaa loo dhoofiyaa dalka dibaddiisa kiiladiisuna waxa ay gobolka jubbada hoose ka joogtaa boqol iyo shan doolar sidoo kale nooca kalluunka loo yaqaano birimo ama saanfish ayaa ka mid ah kalluunka loo dhoofiyo dalka dibaddiisa waxaana kiiladiisu ay halkani ka joogtaa qiimo dhan boqol shan iyo toban doolar axmed oo ka mida badmaaxiinta kasoo kalluumaysta xeebaha gobolka jubbada hoose gaar ahaan jasiiradda kooyame iyo jasiiradaha kale ee lamidka ayaa sheegay in kalluunkani ay ka iibsadaan shirkado ka dhisan magaalada kismaayo kadibna loo sii qaado magaalada muqdisho halkaas uu looga dhoofiyo wadamada carabta waxauna intaasi ku daray in noocyada kalluunka aan soo sheegnay loo isticmaalo daawo ahaan isagoona sidoo kale faahfaahin ka bixiyey agabyada ay u isticmaalaan marka ay quusayaan badda waxaan ka shaqaynaa badda waxaan nahay quusayaal bombole kulle dadka badladii reexeebeedkii bombolaha aad bay u yaqaanaan wayna garanayaan marka la sheego amba haamo iyo dhabar iyo boon kale waa ku quusnaa habeenkii waa la areeyaa marka lagu shaqa tegaayo hadda doonyihin shaqa diyaar oomaha baddu waa caari naqaska oskijiinta haanta ku jirtay sheegtaa tanna maxay sheegtaa mitirka qofku markuu quuso oo quusaagu quuso mitirka biyaha afartan soddon shan iyo soddon afartan iyo shan intaasaa qofka biniaadanka ayaa loogu talagalay ka badan haddii uu qofku quuso neerf iyo waxbaa ku dhacay kan waxaa la yidhahdaa naasoole subibaxar waa la yidhahdaa cidra waa la yidhahdaa mango waa la yidhahdaa naasoole waa la yidhahdaa saddexdii saxab oo afartii saxabaa kiilaa kiiluhu qaali maa hadda waa boqol iyo shan doolar waaye halkiisa kiilo boqol iyo shan doolar waaye waxaa ku gata shirkado kismaayo degan waxay u geeyaan dibadaha baa loo qaadaa diyaarada lagu qaadaa muqdisho la geeyaa muqdisho ka dhoofaa kolley carabaha loo qaadaa amba hong kong baa la geeyaa oo kale dabcan xagga waddamada barafleyda oo kale loo cunaa dawo ahaan noocan oo la tumay oo budan laga dhigay oo kale oo shaha lagu darsado kismaayo waa laga dheela duqdiiqoo baa gadaa celinley baa lagu gadaa kolley odayaasha reer kismaayo way yaqaanaan laakiin dhallinyarta aad ooma isticmaalaan kalabti waxaa la yidhahdaa berimaa la yidhahdaa sunfishna waa la yidhahdaa waa qaali iska lafti kiilihiisu waxaa weeye boqol iyo shan iyo toban doolar uu jubbada hoose ka jooga kiilihiisa waxaa noqda suu aytankiisu u kala fiican yahay toban way noqotaa labayo toban way noqotaa sagaal way noqotaa sideed way noqotaa hadda kanoo kale markuu yahay toddoba xaba siddeed xabaa ka noqda noocan markuu yahay labayo toban xabaa ka noqota boqol iyo shan iyo toban doolar baa kiilihiisu xeebaha dalkeenna ayaa laga helaa khayraad badan oo ay ka mid yihiin noocyada kalluunka aan soo sheegnay iyo noocyo kale oo kalluun ah kuwaas oo qaarkood dalka laga isticmaalo qaarka kalena loo dhoofiyo dalka dibaddiisa